wasaaradda amniga dowlgoboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlayay sidii xal waara lagu heli lahaa tacdiyada kala duwan ay la kulmaan bulshada ku nool deegaanada dowlgoboleedka jubbaland kulanka oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda amniga hay-adaha garsoorka saraakiil ciidan ururada bulshada rayidka iyo odayaasha dhaqanka ayaa lagu falaqeeya nuucyada tacadiyada sida rabshadaha bulshada kufsiga xadgudubyada ku salaysan jinsiga iyo dhibaatooyinka amni ee dadka rayidka saameeya waxaana kulanka intiisa badan diradda lagu saaray si loo hirgeli lahaa xarun lagu talagalay la dagaalanka tacadiyada ka dhanka ah bulshada kuwaas oo inta badan ka dhexdhaca bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowlgoboleedka jubbaland xareed kaleys cabdi ayaa ugu horeyn ka warbixiyey kulanka waxaan u fadhinaa maanta waxaan u fadhinaa consultation wax la yiraahdo waa dood aan ka doodayno sahankii daraad iyo aan ku socon iyo labada maalin aan soo qaadanay yaan waxaan doonaynaa inaan ka doodno oo aan fiirino la qiimeeyo haddii ilaah yirahdo insha allah la qiimeeyo saldhigga ama saldhigyada ku habboon loo samayn karo miiska dacwada ama desk help wax la yiraahdo loo furo marka aad baa inoo mahad celinayaa imaashada iyo sida wanaagsan oo u imaateen waxaan kaloo ku faraxsanahay in maanta indhahayda ay ku dhacaan gabdho fara badan oo ciidamada booliiska ah inta badan waxaa aad u miisaankiisa oo magaranaysaa barnaamijkan j b b uu cusleynayaa women policing iyo maaragtay waxyaabaha noocaas oo kale uu aad maaragt xooga inta badan uu u saaraa marka waa ku mahadsan tihiin si wanaagsan baana usoo agaasinteen oo afhayeenka booliiska iyo iyo muxuu ahaay arrimaha bulshada intaba aad baan ugu mahad celinayaa sida wanaagsan oo macnaha ay usoo agaasimeen marka arrintaasaa laga doodayaa waa arrin muhiimadooda leh miiskaas waan ka waan ka sheekaynay waan ka hadalnay markii aan sahanka ku jirnay miiskaas wuxuu yahay waa miis lagu adeega lagu samaynayo dadka bulshada lagu samaynayo noocyada kala duwan